lix iyo tobankii oktoobartii hore ayay cagta soo dhigeen ciidanka kufriga ee kenya ciidda dhulkeenna muslimka ah ee soomaaliya horey dhul badan ayay u haysteen gobol falladii ay geysteenna weli xusuusteenna kama go-in laakiin dagaalku markan waxa uu ahaa duulaan bareer ah oo dharaaracad ay ilaamiyeen cunwaanna waxaa looga dhigay amniga kenya halis galay waa in gudaha soomaaliya laga soo xalliya wasiirkii amniga ayaa ku dhawaaqay dagaalkaasi
the country has all the right to deal effectively with the aggressors wherever they are laakiin ku dhawaaqidaanka go-aankaasi kadib ciidamada kenya ee lagu xanto inaanay dagaal aqoon wayba kusoo qulqulayeen ciidda dhulkeenna gaadiidna maanay reeban diyaaradana kama aanay soo tegin saahidoodana waa loo soo dhammaystiray wuxuu ahaa dagaalkoodii ugu horreeyey waxayna kusoo hureen wax weliba oo ay haysteen soomaaliya ayaa hore u tiray fulay ula badanaa laakiin maalmo la tirsho maanay ahayn xilligii jawaabta arrinkan ay ka soo baxday hoggaanka xarakat al-shabaab walmujaahidiin dhulkii oo lagu soo xadgudbay ayaa qalqal la geliyey ammaankii dadka iyadoo dumni nala damacsan yahen shareecada islaamka ayaa aad loogu sii daray mujaahidiinta soomaaliya waxaa dhacay waxay ahaayeen howlgallo xiqdi saliibi ah xambaarsan ha yeeshee jawaabtii ka timid mujaahidiinta xigmad badan ayay xambaarsaneyd sheekh cali maxamuud raag ee afhayeenka xarakat al-shabaab walmujaahidiin oo shir jaraa'id gaara ka qabtay arrinkaas ayaa jawaabta bixiyey kuma soo hadal qaadin shirkiisaasi sababaha kenya ay ugu soo andacootay duulaankeeda sidoo kalena laguma soo qaadin eedaha mujaahidiinta loogu jeediyey qalqalgelinta amniga gudaha ee kenya balse dhambaal fudud oo micno kooban xambaarsan ayaa loo diray dadka qaarkood ayaa u qaatay hadal dabacsan kuwo kale ayaa muuday jeesjees iyo shakigelinta kartida ciidanka k d f ta ee kenya dadkaana way garan kari waayeen laakiin kenya iyo madaxdeeda kuwooda hadda nool iyo kuwii dhintayba aad bay u fahmeen farriintaasi dagaal haddii aydaan aqoon dagaal waa dhiig dagaal waa burbur dagaal waa hantibeel dagaal waa barakac waa daaraha dhaadheer ee aad ku faantaan oo dhulka ka hoos mara dhaqaalahoo burbura waa ammaan wixii hadalkaasi xigay dalku wuxuu galay xaalad dagaal goodiskii hadalka ayaa kenya looga fadhiyey ficil inay ugu soo bandhigto fagaaraha dagaalka ee soomaaliya xarakat al-shabaab walmujaahidiin dhankeeda waxay ku mashquulshay kaalinteeda dhulkana iyagaa iska leh islaamnimo ayaa usii dheer waana lagu soo gardarooday dagaalkiina waa bilowday inta aan raadadka duulaankooda laga dareemin fagaaraha dagaalka kenyaatigu waxayba weerar ku yihiin diyaaradahooda oo cusub inkastoo ay hayeen kuwo qadiim ah oo dagaal caalami midkan oo kale aan looga tashan karin balse ugu yaraan wax un way gallaafteen sidiiba lagu sheegay kenya xamaaqadooda iyo inaanay aqoon dagaal iyo adaabtiisa durbadiiba degantaalada diyaaradahooda waxay ku hoobanayeen guryaha maatida iyo heryaha haweenka iyo carruurta talow jilib iyo hoosingow buule xaaji iyo kismaayo mafurin ciidan bay moodeen waa su-aal indergaradku ay jawaab u waayeen laakiin doqomada kenya oo kale ayaa jawaab u helay waxa ay ku hadaaqeen waxaan weerarnay xeryaha al-shabaab waxaan ku faraxsannahay dilka aan dilnay dadkaasi waxaana ay sheegeen in kusii faraxsan yihiin dadka ay dileen inay u badnaayeen weliba saraakiil kenyaatiga ayaa duulaankan si aan caadiyahin waxay u kaashan yihiin barbagandooyinka dhanka warfaafinta reer galbeedkii soo tababaray ayay waxdana adag ku tursiyeen arrinkaasi shantii maalmood ay ugu horreysay tirakoobka askarta ay dileen duulaankan ee dhanka mujaahidiinta waxa ay maraysay toddobaatan iyo shan askari dhankoodana waxay ku sheegeen shan askari oo dhimasho ah iyo toddoba dhaawac ah dad badan ayaa ka baqayay shantii maalmoodba warbixinta duulaanka linda inji isla qiimahaas inay keento ha yeeshee dagaalkii twitterka iyo fadeexaddii jirjir ayaa la dhihi karaa in wax badan ay hakisay daaha ka gadaal iyo meel ka fog kaamirayaasha saxaafadda ayuu hardanka kasii soconayay muddo aada u fara badan taabta iyo quuqaani ayaa cunwaan u ah hardankaasi maalmo iyo bilo ayaa la isgaraacayay habeen iyo maalina lama kala hakan mujaahidiintu waxay ku jireen dagaal ku dhuf oo ka dhaqaaq ah kenyaatiguna waxay kusoo tashadeen dagaal toos ah labadaasi istaraatiijiyadooda oo iska hortimidna natiijadii ka dhalatay maanay farxad gelin kenya iyo askarteeda wuxuushta ah mindhooble ilaa taabta quuqaani iyo afmadow ilaa iminka boqol iyo konton kilomitr ayay gudaha usoo galeen ciidamada kenya ciidda dhulkeena muslimka ee soomaaliya waxayna ka dhaxleen kamiino joogta ah qaraxyaha reer socda duqeymaha usii dheeryihiin iyo dagaalada tooska ah kilomitrkii ay soo durgeenba midiya dhaawac ayay ka dhaxleen marka ay damcaan inay dhimashadooda ay xadiyaanna waddada keliya u furan waxay tahay in dib ugurasho ay sameeyaan innagana kadib aan dhahna way carareen sidii etoobiyaanka ku qabsatay gudaha wiilada islaamiga ee galgaduud sidoo kale dilka iyo baarsiga lagu hayay kenyaatiga waxaa barbar soconayay faa'iidooyin laga dhexleeya dagaalkooda hub aad u fara badan ayaa laga soo haniimaystay sanad ciidan oo fara badan ayaa laga helay macrakadii ceelulaaq iyo dagaalkii xayo ayaana ka mid noqday dagaaladii ugu caansanaa ee hantida iyo qalabka dagaalka kenya looga soo furtay maleeshiyaadkii ay soo galbiyeen sida uu hore u sheegay a-sheikh abubuscab afhayeenka ciidanka xarakada shabaab walmujaahidiin sidoo kale natiijadii dagaalka ka soo baxday waxaa baabuurtan ad arkaysaan oo noocaan ay ka mid yihiin kooyalada oo noocaan ay ka mid yihiin booyadaha oo nooc bahalkii kuwa xamuula ay ka mid yihiin baabuurtaa marka waxay gaarayeen kooyaladu ilaa waxay gaarayeen sideed sidoo kale booyado iyo waxa weeyaan baabuurtan kaleeto xumuulka ayaa ku jiray qoryuhuna cadad aad u tiro badan bay ahaayeen sida runtiya burintaas oo dhan qoryaheedu waa la helay hadda oo muddo laba boqol iyo afartan iyo sideed maalmood laga joogo maalinkii ay ciidamada kenya soo galeen gudaha soomaaliya maxaa la kala dhexlay dhanka kenya dhulkii ay soo galeen hoog iyo halaag ayaa ku haysta degaan ay yimaadeen oo ay degaansadeen kuna nasteen lama soo sheegin rasaastu foolka ayay ka haysaa hoobiyahana madaxooda ayuu ka dhacayaa gudaha dalkoodana ammaanka in la sugo darteed weerarkan loo soo qaaday faraha ayuuba kasii baxay xafiisna laguma nabad galo goob lagu caweeyeyna warkeeda daa hayay qaraxa ayaa ah oraahda ugu badan ee hadda ay isku cabsiyaan dadka reer kenya ammaankii oo meesha ka baxay ayaa haddana wasiirkii ammaanka uu meesha kasii baxay waxay ammaan daridu ku haleeshay diyaaradiisii sidaasi ayuuna ku baktiyey george setuti dalxiiskii kenya ee dhaqaalaha laga heli jiray ayaa qilqiil galay nin hadda isku aamini karo dhulka ayaana jirin magaalooyinkii xeebahana waa laga caagay barakacna waxaa bilaabay maraykanka digninyada kale ee la bixinayana waxay noqdeen kuwo joogto ah dharaar iyo habeenna wadnaha ayaa farta lagu wada hayaa halka dhanka mujaahidiinta ay ku nooloonayaan labaratanka cadowga iyo meelmarka istaraatiijiyadooda dagaalka koodii dhintay waa shahiid kooda noolna wuxuu ku jiraa cizi iyo sharaf halka kenyaatiga iyo madaxdooda ay qayladhaanta bilaabeen mujaahidiintu weli waxay haystaan go-aankoodii ahaa ima nasru wa ima shahaada haddana shacabkeena muslimka ah halka ay ka baraarugeen dagaalka qabaa'ilka sharafta leh ee deegaanadaasina ay gaashaan adag u yihiin difaaca shareeca islaamka taas beddelkeeda shacabka kenya waxay ka qoomameynayaan qaraarkii madaxdooda waxayna la walbahaarayaan cawaaqib xumada soo gaaraysa ee ka dhalatay tacadigii kusoo sameeyeen dalkeena muslimka ee soomaaliya xabadii laga diday taabta ayaa jawaabteeda guri kasta ugu soo gashay wadooyinkoodiina waxaa qayiray dhiigga markaasi ayay baroortu maciin bideen sidaasi ay tahay waxay mar kale mujaahidiintu fariin ugu dirayaan kenya dagaalku waaba bilowe baroortuna maxay tahay